magaalada boosaaso la sheegay in dadkii waalidkeeda ahaa iyo ehelkeedii ay yiraahdeen ciidanka badda puntland ayaa gabadhaas farac xumeeyey dabadeedna xabad ku dhuftay runtii waxaan isleeyahay arrinkaasu runtii ma aha wax jira arrin dhacdayna ma aha oo ka dhacda ciidanka badda way jirtaa arrintaasu inay boosaaso ka dhacday ciidanka booliska markiiskaasi uu gacanta ku hayay baaritaanna uu ku waday laakiin cidda falka geysatay ma aha askari ka tirsan ciidanka badda puntland wasaadyada qaarkood lagu soo qoray askari ka tirsan maaha ciidanka badda puntland runtii waxaan is leeyahay waa ficil aada u xun oo anigu qiil uma bixinayo wax oo bili-aadanimadana ku xun weeye in gabarh soomaaliyeed sidaa loo galo laakiin waxaan leeyahay in ciidan sharaf leh oo runtii aan leeyahay inay ciidamada soomaaliya ugu discibliinka ee akhlaaqda badan inay yihiin in lagu tilmaamo iyadoo aan waxaasi caddayn loo haynin oo meediyaha lala soo istaago ayaan waxaan u arkaa inay tahay mid meel filaca taas ayaana maanta laakiin waana ka xunnahay waana cambaaraynaynaa wixii gabadhaas gaadhay iyo sida loo gaadhsiiyey dembiilaha iyo xaalkiisa waxa weeye cidda dembigaas gashay marka la identifyn gareeyo oo la xaqiijiyo yacni waa la helaya saasaan aaminsanahay anigu lama waayi karayo insha allah waynu ku guulaysan doonaa waana la soo qaban doonaa maalin baana sharciga la keeni doonaa askarigaas weligiis qofkaasi weligiis magacaa wataay ciidanka badda puntland kama aanu mid noqon mana naqaano kamana mid noqonin kanama intuu galayna lagama rugsaynin intuu galayna ka mid maahayn oo hadda ma joogin kulley waxaa isleeyahay waxaa jira darayska darayska annagu aan qaadano in mararka qaarkood lagu arki karayo qof in lagu arki karayo ama ciidan ha ahaado ama qof kaleba ahaado qof qaba haddii la arko waxaa laga yaaba in la yihahdo waa ciidanka badda puntland laakiin xaqiiqadu waxaa weeyaan magacaa isaga ah oo halkaa lagu soo qoray ninkaasu ciidanka badda puntland ma ahay